madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho waxa uu kulan kula yeeshay wasiirka horumarinta ee sweden kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay iskaashiga labada dhinac iyo sidii sweden ay gacan uga geysan lahayd dib u dhiska soomaaliya dhanka kale madaxweynaha ayaa kulan markab dushiisa oo fadhiya xeebaha soomaaliya waxa uu kula yeeshay wufuud ka socotay midowda yurub wariyaheena v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kula kulmay wafdi ka socda waddanka sweden oo ay hogaaminayso wasiirka horumarinta iyo xidhiirka iskaashiga caalamiga ee waddankaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu horrayn la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey ujeeddada wafdiga ka socda waddanka sweden oo u yimid magaalada muqdisho maanta waxaan soo booqatay wasiirad ka timiday dalka sweden oo aan saaxiibada nahay sweden waa aad garanaysaan intii soomaaliya dowladla'aanta ay ka jirtay kaalmada iyo garab istaagga ay soomaaliya la garab taagnaayeen iyo soomaaliya diaspora in sweden oo ayaguna ahaa hab weyn oo soomaalida muxuu ahay gargaar ay ka heshay dowladda sweden waxay hadda ay ballanqaadyo cusub iyo heshiisyo mid bilateraala iyo mid multilateraala oo soomaaliya ka dowlad ka dowlad ahaan iyo mid soomaaliya kaalmada loo soo marsiinayo hay-adaha waaweyn ee caalamiga sida bangiga adduunka i m f ta african development bank u n d b an o ay jiraan maanta marka waxaa farxadnu ah inaan soo dhoweyno wadahadal dheer iyo discushin dheer aan qaadanay ayada iyo wasiirada xukuumadda inaan idin brief garaynaan u nimiday horumar badan oo dhinaca cilaaqaadkeenna lasii horumariyo kaalmada sweden ay siinayaan soomaaliyana hore loo sii qaado sidoo kale haweenayda wasiirka ka ah wasaaradda horumarinta iyo xidhiirka caalamiga ee sweden gunilla carson oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in soomaaliya xilligan ay ka jiraan caqabado dowladda swedhenna ay fursado badan u hayso soomaaliya dhowaanna ay ugu deeqayaan lacag gaaraysa afartan milyan oo dollarka maraykanka ah kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la yeeshay wafdiga ka socda dalka sweden kadib ayaa madaxweynaha waxaa halkaasi ka qaaday diyaarad nooceedu yahay helikabtar taasoo ku dejisay markab ku sugan xeebta dushiisa halkaasuu kula kulmay wafdi ka socda midowda yurub oo ay ka wada hadleen arrimo u badan shirka bruselis xasan kaafi qoyste v o a muqdisho